magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay qiimeynta miisaaniyadda dowladda oo saddexdii bilba hal mar la qabto waxaana looga hadlayay korarka iyo qiimeynta miisaaniyadda ee dowladda waxaana kasoo qaybgalay kulanka mas-uuliyin ka socday wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xubno ka tirsan ururada dowladda iyo bahda waxbarashada shirka ayaa waxaa soo qabanqaabisay macadka xisbi ee dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada geeska afrika agaasimaha macadka xisbi ee dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee geeska afrika doctor cali ciise ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha lagu soo bandhigay kulanka waxa aan doonayaa inaan lib aan sheeganayno maahe waxaa weeye miisaaniyad dalkan aan lahayn baanu annagu dadaal u galnay in miisaaniyadda hadda miisaaniyad miisaaniyadaan ka hadlayno inay inay soomaaliya yeelato kun iyo laba kun iyo sideedii ilaa wixii ka dambeeyey miisaaniyaddii u horreysay laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa ayaa tii jabkii laba kun iyo sagaal iyo kowdii ku xigtay waxaa mahad ilaahaya inaan miiskan fadhino dhowr iyo tobankaa sane ee ka dambeeyey in particular inay soomaaliya miisaaniyad leedahay sanadkan hadda aan ku jirno gudaheeda ayaa xisbi ku soo noqotay inay ka shaqayso arrimaha miisaaniyadda sababta aan ugu soo noqonayna waxaa weeye inay bulshada iyo dowladda miis wada fadhiisiso oo iyada oo aan dowladduna dhibsanahayn shacabka soomaaliyeedna dadkiisa masiley ama researcherska ama ay ka mid yihiin maxaan ku idhaahdaa bulshada rayidka nooc kastaba ha ahaadee hay-adaheedu inay is hor fadhiisan karaan oo odhan karaan sidaan waxaan u toosinaa wixii naga qaldan waxaan maanta doonaya inaa idhaahdo mar aan halkaa hawshaan cabdirasaaq oo carabka ku dhuftay oo xisbi loo igmaday waxaa weeye sidii la isugu soo dhoweyn lahaa oo aan u arki lahayn wax la wada leeyahay oo in la toosiyo u baahan